بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد waxaynu dhexda kaga jirnay kitaabkii fiqiga ahaa almukhtasar latiif ee masala alcalaama cabdallah ibnu cabdiraxmaan baafadli alxadramiy mukhtasarka kolle muqadimadiina waynu ku tilmaanay su-aalna himinka waa laga soo gudbiyey waxaynu tilmaanay mukhtasarka sagiirka ah iyo ka kabiirka ah labadaba isagaa leh marka miyaa lasoo kala gaabiyey oo iyagaa lasoo kala gaabiyey mise sidiisa ayuu maadaamaanay isbaac leekayn oo isku meella ku joogin oo midba gaarkiisa u alifay waxaynu dooranay qowlkaa ahaa midba gaarkiisa inuu alifay waayo kitaabka marna isagaa la ikhtisaariyaa oo waxyaabuhu koobsanayay marba qeyb laga tuuraa laakiin waa laysku simaa oo waxa weeye halkuu ka bilaabmayo halkuu ku dhammaanayo labada kitaab waa laysku simaa laakiin waa lasoo kala khulaaseeyaa marna caalimku isagu unbaa wada leh oo dee marna hadduu midna yidhi waa mukhtasar masalan ladiifa midna waa kabiir oo saqiir iyo kabiir ay iska kala noqdeen dee kollayba lasoo gaabiyoo labadaba isagaa soo kala gaabiyey laakiin lama odhanayo sidiisa ayuu kii hore u ikhtisaariyey qaabkaasi baynu u ilanay faslun fii nawaaqid alwuduu waxyaabaha waysada jebinaya marka asbaab ulxadathna waa la yidhaahdaa asbaabtii xadadka iyo wayse jabka ama asbaab alaxdaath sida bacdu ahli lcilmi ay u baabaystaan marka nawaaqid waa jamcu naaqid waxyaadan had iyo jeer waa maa yuziilu shaya min asli wixii shayga gunta ka jara baa la yahdaa oo masalan intaqada daara markasalan ama naqada daara haddii la yahdo ama haduma awuudma muguu dumiyey macnaa guntuu ka ruqay oo kale ka anaba marka waxay uga jeedaan waa maa yunhi ahaara waa wax gabagabaynaya ahaaradii ahaaradii soo socotay wax gabagabaynaya qaarkood baa yidhi lafdiga naqdiga waa laga fiican yahayo naqdulwuduu haddii la yahdo had iyo jeer shaygana maa yuziilu min aslihi uu yahay naqdiga inta badan luqahansa loo isticmaalaa oo miyaan la moodi karin waysadii hore aada u soo weysaysatay markii aada weysaysatay laga soo bilaababa guntay ka ruqday oo wixii xitaa aada cibaadaad ku gudatay sax maaha miyaan laga fahmayn bayaan laakiin runtii waxba laga fahmi maayo waa iska umuur istilaaxi ah isku ujeeddo qurun baanay ku socotaa ama nawaaqid ha la yidhaahdo ama asbaab ulxadath ha la yidhaahdo ama axdaad ha la yidhaahdo sidii la doonaha loo dhige waa isku ujeeddo qurhan waa wixii waysadii jirtay soo gebagabaynaya marka wuxuu idhi wayanqud lwuduu waysada waxa jebiya arbacatu ashyaa ay axadu arbacati ashyaa afar shay mid ahaan baa jebiya afar shay mid ahaan ayaa jebiya oo kii ku helaaba waa jebinaya axadu arbacati ashyaa alwal ka hore ee waysada jebinaya waa alkhaariju ay khuruuju lkhaarij waa soo bixitaanka uu soo baxayo mid soo baxaa min axadi sabiileyn labada jid qubulka iyo duburta mid ahaanuu ka soo baxayo alqubul iyo wadubur isagaa kuu fasiray waxa uu tilmaamay waxyaabihii waysada gabagabaynayey ayaa uu rabaa inuu inoo ishaaro afar shay haddii mid la helo waysadu waa jabaysaa cinda almadhab afartaa shay wixii aan ahayni bacdu ala'immati almadhab haba doorteene min xaysu daliil haba saxnaate eh madhabka lagu tirin maayo madhabka lagu tirin maayo marka afartaa shay oo markaa mararka qaarkoodna ay shan ka cabiraan iyaga oo kala qaadaya zawaalulcaqli iyo annowm hurdada iyagoo labadaa kala qaadaya labadanoo hadda halkan ku kulmiyey dambe laakiin sidan baa fiican afarta marka laga dhigo marka wixii kalee daliil ku sugnaada ama bacdu a'immatilmadhab ay mareen ee rajaxeen waa min ikhtiyaaraatihim walaysa macduudan bilmadhab mid madhabka lagu tirinayo maaha sida hilibka geela inuu weysada jebinayo oo kale imaamunawowi oo shaykhii madhabka ah bilaa munaasic mutaakhiriinta waxa weeye shaykhoodii ah oo bimacnaa marka hore mutaqadimiinta waxaa la odhan jiray wixii afar boqol iyo masalan ku siman laakiin bari intan dambe oo dhani shaykhaynka iyo mutaakhiriinta ay ku biirayeen markii dambena mutaakhiriinta waxay ka sii cabireen qolyahan dambena wixii shaykhaynka ka dambeeya oo ramliga iyo ibnu xajar iyo bay mutaakhiriin odhanayaan marka a'immada madhabka shaykhaynka raafici iyo imaamunawowina nawowi baa lasii hormariyaa oo sii mudan ciddii ka dambaysana isagaa ka mudan oo madhabka uga mudan isagana wuxuu doortay hilibka geelu inuu jebinayo waysada liladilati asaxiixa laakiin a'immada madhabku waxay odhanayaan ikhtiyaaraatu imaamu nawowi waxa weeye mar haddaanu madhabka gudihiisa masale ay isku hayaanoo ka doortay oo isagu labadii wejiye loogu kala baxay ama labadii dariiqo ee masalan khuraasaaniyiinta iyo caraaqiyiintu kala mareen aanu tarjiixa isagu dee kala dhigin oo madseynin oo aanu daakhilulmadhab masaladu ahayn a'imada madhabku ikhtiyaaraadkoodu laysa macduudan bilmadhab halkaa maxaad ka ogaanaysaa madhab xaqu ku koobmaya inaanu jirin bal xitaa waa waxyaabaha lagu dhaliili karo waxa weeyaan madaahibta wakhtiyo badan lagu dhaliili karo waayo shiikhu mar hadduu yahay shiikhii madhabka asuu yidhi daliil aan dhinacna laga mari karin baa masalada sugay dee waxay ahayd sidii imaamkuba yidhi imaamu shaafici idaa saxa alxadiidu fa huwa madhabi dee inay sidaa u daayaan bay ahayd oo yidhaahdaan waa qowl min madhab shaafici laakiin waxay odhanayaan ikhtiyaaraadkiisu ma soo gelaya madhabka sida awadeed baad arkaysaa isaga laftiisu markuu madhabka wax ka qorayo de hadduu doono qultudiisa meelaha qaar ha dhiibto laakiin inuu iska ururinayo oo dariiqadii madhabka markuu rabo inuu ka hadlana madhab ahaan dariiqadeedii jeexayo markuu rabo tarjiixaadkiisa iyo fiqulmuqaaranka sida kutubta masalan majmuuca iyo kuwa la midka ahna uu calankiisa taaganayo cidnaan u joojinayn oo uu odhanaya asxaabta iyadu sidaasay ku tagtay waana khilaafu sawaab arrin saxa ma ee aqwa daliilan waxaa qowlka noocaasi ah oo uu khilaafaya marka sida saxda ahi waxay tahay madhab haddaad u nisbo sheegato macnaheedu waa inuu noqdaa akhadtu lcilma biwaasitati dalika almadhab anuu madhabkaa dhexdhexaysanayaan cilmiga qaatay oo culimmada madhabkaasaan ka qaatay ama kuwo dhintay kutubtoodii ha noqoto ama kuwii ii dhigay ha noqote laakiin u tacasubi maayo saacadda daliilku khilaafo mar qura u joojin maayo oo madhabku waxa weeyaan cilmiguun baan ka qaatay waa dariiqadii cilmiga aan ku qaatay oo raggii waxay baray madhabkaasay ahaayeen kutubtan ka aflaxay madhabkaasay ahayd intisaabkayguna intaasunbuu ku saabsan yahay amaa inuu xaqu maxsuur ku yahay iyo amaa inaan u tacasubo midna suuragalayga maaha waa inuu macnaha noocaa noqdaa haddii aad ka tegi weydo madhab inaad u tacasubto amaa inaad adilada awisho madhabka ka soo horjeeda ama maantaba tidhaahid a'immadii madhabka miyaad ka cilmi badan tahay waa tacasub bicaynihi waa tacasub bicaynihi waayahay marka masaa'il badan oo halkan ku soo aroora waxa weeye madhabka kuwa lagu tirinaya ma aha hadduu doono daliilkuba ha u hiiliya marka afartanun bay kusoo koobeen markaa ka koobaad waa alkhaarij khaarijka loogama jeedo shaygan soo baxay laftiisaa jebinaya ee khuruujkiisaaba jebinaya inuu soo baxay ayaa jebinaya sa awadeed baa maxaynu u qadarnay khuruuj lkhaarij mid soo baxa soo bixitaankiisaa jebinaya oo min axadi sabiileyn ka soo baxa oo gobolka iyo dubuurti ah wuu jebinaya waxaa soo baxaya ama neef ha noqdo ama kayrkeed ha noqdo wax jurmi iyo wax la taaban karaya leh ha noqdo ama muctaad ha noqdo oo waxyaabihii la yaqaanay ha noqdo ama kayrulmuctaad ha noqdo farqi ma leh wax qoyan ha noqdo wax qallalan ha noqdo wuxuu doonaya ha noqdo waa soo bixitaankiisa sida aawadeed ayaa waxa weeyaan ay u yidhaahdaan masalan gelintiisu ma jebiso weysada waxyaabaha qaarkood hadduu imanka hadduu doono qoriba ha noqoto ama wax kale ha noqoto ama sibooso iyo wax kaleoo masalan meesha la gelinaya ha noqoto duburtii oo kale wax la mid a gelinta shay la geliyaa waxa weeye ka jebinaya maaha ee waxa jebinaya waa soo bixitaanka imka masalan qori oo kale tahay intaa meesha ay ku jirto jebi mayso weysadu soo bixintanay ku jabaysa marka arinku waxa wax jebinaya waa soo bixitaanka waa khuruuju khaarij allahuma ilaa hal shay uunbay ka soo reebaan masalan waxa soo baxa ee aan waxba jebinayn waa manida bay yidhahdeen manidu iyadu ma jebisabayaan weysada waayo maa أwjaba أcdama اlأmrayni masala bikhusuusihi laa yuujibu أhwanahuma bicumuumi waxa labada arrin kooda weyn gaar noqodkiisa ku waajibiyaa kiisa yar caam noqod ku keeni maayo marka waxay leeyihiin manidii iyada lafteedu haddii aanay wax kale raacin wey haddii wax kaloo wax jebinaya raaco ama galmo ay ku soo baxdo dee galmadii waxaa jebinaya jidhkan gabadha taabashadiisaa jebinaya allahuma ilaa in la yidhaahdo jidhku isma taaban xubinkuna wuu duubnaa oo waxbaa ku duubnaa oo jidhka gabadhaba ma taaban taasi waa masale kale waa sideedda masale yadana ma jebinayso marka xaalaadka ay leeyihiin ma jebinayo waxay uga jeedaan ilaa sideed xaalay sheegaane masalan waxaa ka mid ah hadduu eego gabadh oo masalan dabeedna eegmadaa daraaddeed manidi ka soo baxdo isagoo iska fadhiyaba buu eegay dabeedna manidii baa ka soo booday xaaladda noocaasiya ma jebinayso manidaasi maydh bay waajibinaysaa oo qofkii wuxuu noqonayaa qof weyse qaba oo misna jinaabo qaba weligiin ma aragte weysuu qabaa jinaabana waa qabaa waaya waxaa la mid a hadduu ku fekero oo masalan maba eegina tafakur in badan unba hawshaa ka fekeray deedna waabay ka soo booday xaaladda noocaasina weysadiisi waa qabaa jinaabana waa qabaa markaa ma jebinayso weysadii oo xaalaadkii sheegay waxaa ka mid ah inuu barida si fiican dhulka ugu fadhiistay mumankiran maqcadahu min alardi hadha utuu inoo keeni doono inuu barida si fiican dhulka u dhigay dabeedna uu ku seexday qaabkay odhan jireen shaaficiyadu hurdadaasi weysada ma jebiso isagoo fadhiya oo labada sal si fiican dhulka ugu haya ayuu ku gamaay markaasaa ixtilaam ku dhacay tabtiisa isagoo ah ayaa ixtilaam ku dhacay oo hurdadii ku dhadhabay biyi baa ka soo baxay xaaladaasoo kale lama jebinayo markaa uu bahalka wax ku duubay ee jirhkii gabadha aan istaabanna ma adigu sideed xaalo oo sideedda waa tirin kari lahay inama hadalkeedana waa iska diidayna qaarkoodna sidooday hariib u yihiin oo hariibkood aan iska diidaya waaya marka adigu manida oo xaalaatin fii xaalaatin aan jebinayn mooyaane cinda almadhab wax kasta oo soo baxaa waxa weeye waa jebinaya waa uu jebinaya athani ka labaad manidaa lafteeda way sii kala dhigdhigi lahayn laakiin hadalkaan idinka yaraynaya waxaan doonay inaan hore ugu marin waayo iyadoo quraa waqti naga qaadanaysa athani ka labaad ee weysada jebinaya waa zawaalu lcaqli caqligii inuu zuulo binawmin hurdo ku zuulo aw hayrihi ama hurdo waxaan ahayn marka qolada shanta ka dhigtaa nawmkana gaar bay ka dhigaan waxyaabaha kalena gaar bay ka dhigaan lakiin isagoo isu geeyay saanaana fiican zawaalkanna waxaa looga jeedaa caqligii inuu wada tagaa muhimaaha waa cadamu tamyiiz waa inay meeshii timaaddaa kala soo cid la-aan oo dee markaad hurdo ma waalid misna dee midh kala sooci maysid oo adigaa iska xabada ridanayaadoo hurda xalaali axad kala soocaysaa dee ma jirto waaya aw hayrihidiina waxaa gudagelaya masala waalidii caadigaba ahayd iqmaagii sakrigii iyo sakhraamistii waxyaabahaasoo dhan baa gelaya marka haddii caqligii suulo ama si dhababa ha u suulo qofkii ha waasho ama ha seexdo ama miyir doorsoon yaroo suuxdi maahay ha ku dhaco ama sakhraamid iyo wax ha ku dhaceen mar haddii caqliga tamiiskiisi lumo naqadat wuduu'u way buraysaan weysadii waa ka jabaysaa waayo qofkii waxaanu ogeyn wax ka soo baxay sida awadeed baa xadiiska saxiixa waxaa ku dima abi daawuudka iyo heyrkiiba ku sugan wikaahu sahi alcaynaan dabada lingaxeedu waa labada indhood faidaa naama istadlaqa alwikaa haddii uu shaksigu seexdo lingixi furan dabada waxaad ku kaantaroolaysaa oo haddii neefi kaa soo baxday iyo haddii wax kale kaa soo baxaanba aada ogaanaysaa waa markaad soo jeedo laakiin haddaad seexato waxba iskama ogid ama qofkii si kale u miyir doorsoomo suuxaba iskaba dhaco ama jiman waxaa lagaga akrinaya ama wax kale ha heleene tu iskaba dhaco weyse ma jirto hadhow istawida inuu barbar ka gala maaha war soo weyse istawida waxba iskama ogidi waayo tamiiskii baa kaa lumay wax kala soociddii waa tii kaa luntay oo markii dhaweydiya lagu wadwaday waxba maad garanay waaya marka arrintaasina waa naaqid lilwudu marka masalu ka soo reebay iyada hurdadu aanay weysada jebinayn ilaa nawma mumakkinin ilamaa hurdada kii kala buuxsaday maqcadatahu makaanu fadhiisigiisa waa labada sale min alardi dhulka kala buuxsaday mooyaane oo waxay rabaan inay yidhaahdaan haddii qofku yaro dhinac dhinac u yaro jiifsado waxa weeyaan dabadii way dabcaysaa markaa in neefi ka soo baxdaa dee waa iska fududa laakiin qofku markuu si rasmiya u fadhiyo xitaa waxaa laga yaabaa neefta qabataa inay ka soo baxi weydo oo iskaga adkaato ay u baahan tahay jidhka in la dabciyo dhinac u yaro jiifsado kalo ama isu yaro janjeeriyo si jidhkii uu markaa u neefsan karo marka waxay leeyihiin hadduu qofku labada sal isagoo dhulka si buuxda ugu haya qaarkood qofku inuu muctadil yahay bay shardiyeen oo aanu qof aada u weydana ahayn qof aada u buuran ahayn waayo meeshii waxaa la ilaalinayaa in markaa dhulkii iyo halkii aad ku fadhiday iyo adiga inaanay meel bannaan idii dhaxayn oo haddii qofkii dee engego dee lafihiisaa dhulka mudaya dabeedna waxaa laga yaabaa meeshuu ku fadhiyey iyo isaga in yaroo fakadahi inay u dhaxayso markaasoo kale waxay leeyihin arrinkiisu sax maaha hadduu aada u buurtana waxay leeyihin isagana wax badan ma ogaanayo qofkaa iska aada iyo aad xad ahaan buurta ee buurnaantiisa xadka dhaafta qaarkoodna waxay yahan waxba la shardin maaye iyadaan waxba la kala qorin muhimaddu waa uun qofku inaan jidhka si fiican dhulka ugala bogtay oo si wacan u fadhiyo oo xadiistii tilmaamaysay masalan saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam inay ku seexdeen masalan salaada cisho oo kaliyo intii la sugaya ay seexdeen dabadeedna kadibna iyagaan weysaysan ay tukadeen ayay rabaan inay sidan ku jamciyaan oo yidhaahdaan hurdadoodu waxay ahayd qaabkaa iskantaroolayeen qaabkaasay ahayd inta ay rabaan waa intaa ma ku saxan yihiin mise kuma saxna fiihi nadar shaki male nadar weyn baa ku sugan waa la odhan karaa kuma saxna anaa iska diidaya iminka tarjiixaadka inaan idinku badiyo ee marka aynu si dhaba u hadlayno waxa weeyaan tan lafteeda kuma waafaqna waynu ku khilaafnaa madhabka laakiin masaa'il badanoo madhabka aynu ku khilaafno ogaan baynu indhaa uga laabanaynaa waayo markaad doonayso ardayga inaad soo koriso mar haddaad u sheegtay halka cumdaha dhabta ah ee la cuskanaya inuu daliilka yahay bilkitaabi wasunna calaa fahmi salafi lumma madhabna aan loo tacasubayn xaquna aanu maxsuur ku ahayn ee waxa weeye madhabka intaasoo khada ahi ay dhex dhacayso laakiin dariiqo cilmi lagu baran karo ay tahay mar haddaan ardayga tacasubka madhabka lagu beerayn mar haddaad intaa u sheegtay waxba tarjiixaadka muhim aha inaad ku badbadisaa oo mar kasta aada meel kasta isdul taagtaa bal waxaa laga yaabaa inay ka dhar markaa arrinta markaa ka geliso fahan darro ku beerto oo hadhow adigana markaa wadaad dambe kitaabkii intuu u dhigo adna halkaaga sii tacliiqiyo tacliiqu tacliiq midhan markay ka dhammaan weydo ardaygu waxoogaa uu ku wariiraya waxa fiican matniga meel un dee aad aada u liqi weydo mooyaane adiga oo siiyey qawaacidda guud ee shariicada iyo qaabkay u soconayso iyo waxa weeye de ijtihaadaadka culimmadu ina iskhilaafi karaan inaad markaa arrinta u dhiibto oo hadhow si kooban u garan karo uu odhan karo waajibaadyada waysadu waa lix nawaaqidu waa afar oo uu si kooban masaladii u fahmo hadhow beriga dambaad la kala guri oo odhan karta waar afarna maahae ka badane hilibka geelana inoogu daro bidaliili saxiix baynu haynaa ha dhegaysanine hadhow aad ku dulgurtide marka hore si kooban inaad ugu dhiibtaa laysa bicaybi bal waa ariiqada waxa way inta badan fuqahadu ay in badan qaabkaasoo kale wax u dhigaan athali ka saddexaad waa iltiqaau kulanka ay kulmaan basharatay rajulin wamra'a nin iyo gabadh labadooda jidh labadooda jidh inay kulmaan labadoodaasioo kabiirayni waaweyn ninkiiyo gabadhaasiyo dee dad waaweyn ah oo ajnabiyeyni gayaana ah qodobka saddexaad ee weyse jebinta afartii qodob wuxuu inoogu tilmaamay inay kulmaan nin iyo gabadh jidhkood ninkiiyo gabadhaasiyo laba qofoo waaweynah waaweynka waxaa looga jeedaa bidibaaci saliima marka la eego dabciga saliimka ah fiyow dadka dee waxa weeyaan dabcigoodu rogmaday ee khariban lama rabo tixgelin maleh laakiin dabciga saliimka marka la eego waxaa looga jeedaa ninkuna nin la hungurayn karo oo gabadhu is odhan karto inankaa manaa guur waa ku habboon yahay dabciga saliimka marka la eego waa inuu yahay gabadhuna waa inay noocaa noqotaa oo inan yaroo caydiya haddii mid aan dabci saliima lahayni damaaciyo oo yidhaahdo tan yari maxay leedahay dee waxa weeye isaga la tixgelin maayo iyadoo marka horeba habeenkay dhalato la meherin karo meherinta iyo damaacigu waa kala jaad oo dee meherinta waxaad u meherinaysaa soo barbaar laakiin iminka inaanay ahayn wax cidna wax u gudaysaa dee waad og tahay hunguri kaama haya imanka waa ilmaha yare iska soo koraysa markaa guurka iyo waa kala jaad damaacigu oo ninku markiiba gabadha isha lasii yaro raacaya tayane maxay ahayd odhanayo waa kala jaad markaa kabiireynkan waxaa loola jeedaa waa dad damac qofka markaa dadka dibaaca saliimka aleh waxa weeyaan waa nooc la jeclaysan karo oo la hungurayn karo waa inay tahay markaas ama hadday inan yar iska too caydiya haddaad gacanta iska soo qabato ta inanta yar xagga ka duwa waddada kaa cabi mayso oo dhadiguun dee meesha lagama eegayne gabadhan laga leeyahay yaan jidhkeenu istaabanin waa gabadh gabadhnimo u suubanta ninkuna waa nin ninnimo u suubama ee inan yaroo inta gabadhi soo qabato leedahay kan yari waddada ka qabta ay gacanta soo daadahaynayso naasawdigaa weysadii iska jibiyay cidina ku odhan mayso markaa shaaficiyadii maxay ku qaydeen hortu nin iyo gabadh waxaan inay yihiin kow oo dee laba nin istaabashadood iyo laba dumar istaabashadood iyo waxba is yeeli maayaan hortu nin iyo gabadh waa inay yihiin waa marka labaadee dad waaweyn waa inay yihiin oo qofkii dabci saliima leh hunguri ka gelayo jinsiba jinsigiisa kale hunguri ka gelayo qodobka saddexaad waa inay ajnabiyeen yihiin waa inay gayaan yihiin oo meesha maxramnima waynaana oolin ee dad gayaana oo isgeya oo isguursan kara waa inay yihiin oo gayaan waa inay yihiin markaa saddexdaa qodob ee uu sheegayba waa saddex qodob oo muhim ah qodobadu intan waa ka badan yihiin laakiin oo masala markuu bashara yidhi wuxuu meesha ka saarayaa timihii oo timaha waxay leeyihin kaa jebin mayso haddaad taabato xaaraam kasta ha noqotee masalan ciddidii maxaa la yidhaahdaa ilkihii meelaha qaarkood oo baadin ah oo aan jidhkan caadiga ahayn oo adigu khilaafaad gelinayaan sida laftii caddaatay oo kale waa jidh qarsoonaayoo laftii meel caddaata ma halkaasaa caddaatay inanta haddaad taabato ma bannaana xaaraamta iyo waa kala jaad moogtahay burintu waxay leeyihiin in badani markaa kaa buri mayso oo madhabka ah kaama burayso ma buraysa bay leeyihin midna ogsoonow arrimaha nawaaqida ah ee wax burinaya waa wixii usuuliyiintu ay odhan jireen alaxkaam alwadciya waa ashyaadiioo asbaabteedii lagu xidhayo marka axkaam alwadciyana looma eegi jirin masalan camdi iyo maxaa la yidhaahdaa masalan nisyaan iyo midna laguma texgelin jirin ikraah iyo waxba lagu texgelin maayo oo shaygu hadduu xukmu wadciya yahay hadduu dhacaba xukumkiisa waa ka ratibmaya marka iminka haddaad tahay oo nin baan moodaya markaan taabanayay waxaan lahaa ninkani waa maxaso inantu waxay gashay waxaan loo yaqaano jimkay gasho te anigu nin gabadhba ma moodayo waryaa xaggaa nooga baydh baan idha masayt warsaata waasaan ku idhnaa raalli noqo anigu ma nin baaba ku moodaya waxba kuu tari mayso waan ku khaldamay iyo waan ilaaway iyo maxram baan mooday iyo mar hadday nisyaan kasta ha noqotee waxa uun muhim ah si yaqiina inay u dhacdo oo aan shaki gelin muhiimaddu waa intaasu waxbaa soo baxay haddaad tahay isma laha inaan kaa soo baxo dee cidna kaa dhegaysan mayso weligeedba nisyaan ba iga ahay ama waan ilaawa inaan wayse qabayba oo neefta anaaba ogaan isaga keenay oo ama waa iga dhacdo waxaa cidi kaa dhegaysan mayso war neefi timiyaaba jabtay wey ama waa laygu qasbo mid ba igu qasab u keeno weligeedba waxa weeye way kaa jabaysaa tanna waa saas ileeg taabashaduna way kaa jabaysaa ma arkaynayo gacanta igaga dhacday iyo cinda almadhab sidaa maaha qoloyin ahlucilmiga wax kala qaadaa waa jiraan waynu ognaa laakiin madhabkaan idkala hadlaya madhabku iyagu waxa weeye haddii la helo taabasho shuruudaa leh bis way kaa jabto waxbaa kala guran kaa jabtay marka runtii masaa'ilku had iyo jeer masaa'ilna waa iska masaa'il daahir ah oo adilada dee si guud uga muuqanaya awlaamastumuisa macnihi la doonaba ha la saaro ama taabashadaa shaaficiyadu saareen hala saaro ama galma hala saaro macnaa aayaadka iyo nusuusta waa wax ka daahiraya masaa'ilka qaarkoodna usuuli ahaanna waa masaa'il marka horeba ijtihaadkoodu fog yahay fiqi ahaanna waa saas ileeg oo nakira hayru maqsuuda iyo waxay odhan jireen iyo umuuraha la midka ah had iyo jeer waa masaa'il iska hawl badan oo shaygani ma soo gelaya caamka waxaasi masalan iminka labada shaykhayna mutaakhiriintan dambe ibnu xajar iyo ramliga oo kale waxay isku qabsanayaan gabadhu hadday gabadh la garaye hadday jin tahay jin hortuu jinku weysada ma jebiya gabadha jin eeg halkay isku qabsanayaan taasoo kale waa ka mid oo waxay leeyihiin war bal isla garanayoo qof dumara nidhiye dee jinkuba sow dumar male dee haayo waa leeyahay dee dabeedna ka waran dee way jebinaysaa iyo maya jebin mayso taasoo kale waad u karaabaysaa masaladii fogaatay moogta oo waxa weeyaan lafdiga dumarnimo dumar ma markaa la yidhaahdo ma waxaa looga jeedaa marka unha min bani aadam mise wax ka ballaadhan oo unha min bani aadam waa min aljiniye waa min bani ljan dee qoloba sibay odhan marka masaa'ilka qaarkood oo kale dee markay sii fogaato masaladu dee adaaba yaabaya marka haddii lagu yaabada shiikow jinku ma jebiya adigu ma jin baa tahay dhe horta adigu ma jin baa tahay maxaa jinka ku tusan waaya marka la yaab male ninkii xaggan rajaxaa waa loo cudur daari kii xagga kale rajaxana waa loo cudur daari waayo masaladu cinda alusuuliyina waa masaa'ilka baciidka ah ee marka horeba waxa weeyaan tarjiixoodu adkaado umuuraha noocaasi oo kale ah oo caamka maxaa looga jeedaa maxaa soo gudagelaya oo maxaa sida noqonaya oo xoogaa cinda alusuuliyin waa macruuf ka gudub alraabic ka afraad ee weysada jebinaya waa masu qubulu اlaadamiy xubintaran aadami waa taabashadii aw xalqati duburihi bibadni raaxa bibadni raaxa cafwan aw xalqati duburihi bibadni raaxa ama waa in duburta inta wareegsan calaacasha lagu taabto badniga raaxada macnaha waa calaacasha idinka muxuu idii qoray badnu lkaf waa caadi waa isku macna isma diidayaan anigana araaxa buu oran badnu lkaf waa sax wey waa calaacashaas aw buduuni اlasaabic ama asaabicda oo farihiya markaa beerkooda adigu inta loo jeedaa waxa weeye labada gacmood marka sidaa laysu saaro intaa isdaboosha calaacaliya faraba intaa isdaboosha oo aan geftinadan qararkan yaree caddaamaya ku jirin iyo farahan hore caaradoodu ku jira intaa yaree afka kala qaadaysa intaa isdaboosha marka sidaa laysku yaado isqabsanaysa intay leeyihiin waxbay jibinaysaa waa intaa hadalkaba isku soo ururiya intay leeyihin waxbay jibinaysaa ama badnu lkaf ama badnu raaxa iyo wa budnu lasaabic siaa doonaysa u dhawaa intaasu intaasi ayaa wax jebinaysa intaa wax jebinaysa waa intaa waaya markaa lamsiga iyo masiga maxaa u dhaxeeya ila labaduba waa taabashee waxaa u dhaxeeya lix farqi ama sideed farqi marba mid laga dhigaba wax ka midana waynu ishaaraynaa haddaynaan wada ishaarinba waa ishaaraynaa qayb inaynu kaga gaabsanana waa suure inta ugu muhiimsan masalan masigu wuxuu ka dhacaa intaa uu inoo sheegay waa intaa faraha isdabuulaya waa buduun lkaf waa markaa bibadni lkaf iyo aw buduun اlasaabic waa intaa isdabuulaysa gacanta masigu xubintaran la taabanayaa intaasuunbuu ka dhacaa waa gacantaa wixii aad ku taabato hadaad suxulka u dhiibto maya laakiin lamsiga dumar istaabashadoodu waa timaha iyo intaa aynu tilmaamaynay iliga iyo waxyaabaha ay sheegaan mooyaane waa jidhka meeshii istaabtaba haddaa isku dhacdaanoo madaxa isku dhufataan waa ta xaggaad noo hirdida intaa meel iskaga soo baxdaa weysadii jabta ma aragtaa laakiin xubin taranka waa haddaad gacmaha cadcad ku taabato haddaad gacmaha cadcad ku taabato laakiin ta kale haddaad feer ku taabato gabadha ama saa gacanta xaggaa midow saa ugu taabato way jabaysaa haddaad suxul ku taabato waa meesh jirka meeshii isgaadhaaba allamsu yaqacu bijamiici اljasad ama almasu fa yaqacu biالraaxa ama bibadni الraaxa aw ilkaf saa doontaba u cabir iyo wabaduun asaabic intaasunbuu ka dhacayaa isagu waa farqi ay ku kala duwan yihiin farqiga labaad lamsigu wuxuu ka dhacaa bayn ajnabiyeyn laba geyaana buu ka dhex dhacaa laba geyaana waa nin iyo gabadh geyaana laakiin masigu wuxuu ka dhacayaa laba geyaana iyo laba aan gayaan ahayn iyo qofka iyo naftiisa xataa qofka naftiisa waayo hadduu xubinkiisa taabto man masa dakarahu falyatawada hadduu xubinkiisa taabto de way jabaysaa hadduu qof kale xubinkiisa taabtona gayaan iyo iyo la-aanba way jabaysaa marka isagu wuxuu ka dhex dhacayaa masalan masigu waa xuwakaaga iyo ku cid kaleba laakiin lamsigu waa labadaa qof ee ajnabiga ah maxramna kama dhex dhaco qof iyo naftiisana kama dhex dhaco haddaad gamaha gamaanta ba isa saarsaarayso waan istaabto miya iga jabtay dee ma odhanaysid ma suuragala waayahay lamsigu labadaba weysaduu ka jebiyaa ka wax taabtay iyo kala taabtayba allamis walmalmuus kan wax taabtay iyo kala taabtayba haddaad gabadh saa u taabato taadina jabtay haddaad weyse qabtay teedina jabtay laakiin masigu maasigoo quruu wax ka jebiya ka taabta haddii mid imika ku yihahdo wallahi inaan weysada kaa jebin oo xubintaraka kugu dhego isagay ka jabtay adiga kaa jebi mayso adiguna ha iska jebin weeye hayna wareerin adiguna ha iska jebin ka wax taabtabay ka jabaysaa laakiin ka la taabto ka jabi mayso maadaanu isagu shaksigu isagu istaaban hadduu qof kale xubintarankiisa taabto qofka la taabtay waxba kama jabin kan wax taabtay bay ka jabto adugu inahaasi ayaynu kaga gaabsanaynaa si aanay wakti badan inooga qaadan waayo lixna waa ka dhigi karnaa sideedna waa ka dhigi karnaa waaye marka afartaasi ayay ku soo ururtay cinda almadhab waxyaabihii naaqidka noqonayay waa wixii ka soo baxa soo bixitaanka labada jid wax ka soo baxaan kii la doonaba waxa ka soo baxeen mar hadday labadii jidii caadiga ahayd ee asalka ahaa yihiin waa wixii ka soo baxa oo waxaan idinka dhowrayaa inaan khilaafka iyo muranka khunhaha iyo waxyaabaha idinku keeno waayo khunhuhu xoogaa axkaamtiisuna way iska yaraa marka hawl badan tahay halkan oo kale marka weliba la marayo dee wax inta badan wujuud lena maaha waa naadir wanaadirna laa xukma lahu marka waxba yaanu wakti inaga qaadin inu isna isdultaaga maadaama xilliguna inagu ciriiriyoon yahay halka inuu xoogaa inaga qaato intaynu maantaba khunhaha ma xubintii asalka ahayd baa wax ka yimaadeen mise tii kale wax ka yimaadeen marka ama labadaba mayay ka yimaadeen intaynu wax shubayno inay wakti inaga qaata laga yaabo waaya marka wixii labada jid ka soo baxa midkood wuxuu doonaba ha noqdo manidaa mooyaane cinda almadhab waliba maniduna waa xaalad gaara saynu soo ishaaray iyo zawaalu lcaqli caqligii oo zuulay isna waa jebinay lamsigii gabadh ajnabiyada oo dadka dabciga saliimka ale ay u hunguroon karaan marka taabashadii halkaa ka dhacdayna waxaynu tilmaannay ama nin kale ay taabanayso loo hunguroon karo iyaduna inay weysada jebinayso xubin tarankii oo la taabto xilqatu dubur buu ku daray marka waa qowlka jadiidka ee madhabka qowlka qadiimka wuu khilaafsan yahay inkastoo xitaa qadiimkaa sugnaanshiyihiisaba qaarkood hadalgeliyeen laakiin sida saxda waa inuu sugan yahay oo madhabku qadiim iyo jadiid keliya marka xilqatu duburihi waxa weeyaan way ku dareen iyadana sideedaasaynu u daynaynaa waxba tacliiqin mayno faslu fi ma yaxrumu cala almuxdi wixii ka xaaraamta ahaa qofka xadadka qaba qofka xadadka qaba wuxuu rabaa inuu inagu yahdo afar qodob baa ka xaaraama iyo tawaabicdooda iyo tawaabicdooda ilaa sideed waa iska noqonayaan iyo tawaabicdooda marka xadaskana waxaa looga jeedaa marka la yska idlaaqo waa alxadas lasqar wey waa kii yaraa waman intaqada wuduuh qofkii weysadiisu jabto ee weysadu ka jabto xaruma calayhi korkiisa waxaa ka xaaraama asalaa salaaddii baa ka xaaraama mar haddaan daruuro wacanaysa sidii faaqidu dahuureynkii oo kale iyo aanay jirin waxa weeye qof xadad qabaa xaaraan bay ka tahay ijmaacan umana ansaxayso waawaaf dawaafkiina xaaraan buu ka yahay calaa qowli ljumhuur isagana xaaraan buu ka yahay wa mashu lmusxaf waa qodobkii saddexaad markaa salaada waxyaabaa raacaya cinda almadhab oo ka xukmi salaa qaadanaya oo sujuudu shukridii iyo sujuudu tilaawadii iyo xukmu salaa bay leeyihin cinda shaaficiya marka waxba salaadoo qura xasuusnaanine kuwaasina waa la xukun haddaad tahayd ile qofka xadadka qabaa qur-aan taabashadu haynoo dambayse qur-aan akhrisku waa u bannaan yahay oo ishkaal kuma jiro hadduu weysadu kaa jabanta inaad qur-aan akhriyi karto markay sidaa tahay intaan qur-aan iska akhristo anoo weysadu iga jabantay ma sujuudi karaa cinda shaaficiya maya abadan ahlulcilmiga qoladii kuu banaynaysay qallido haddaad markaa aada rabto laakiin shaaficiyaha kula soo wareegin marka asalaa markuu kugu yidhi salaadii waxyaabii la xukumka ahaana waa la mid xukum ahaan la raacinayay sida sujuudu tilaawada iyo sujuudu shukridiiyo wadawaaf wa masu lmusxaf musxafka taabashadiisi calaa qowli jumhuur oo afarta madaaba ku jiraan musxafka taabashadiisi marka akhrinta iyo taabashadu waa kala jaad akhrinta iyo taabashadu waa kala jaad taabashada ahlulcilmiga qolooyin banaynaya ha jireen laakiin dee madhabka qowlkiisi maaha la soco iyo qowlkii jumhuurka toona wa masu lmusxaf musxafka taabashadiisii isaguna waa xaaraam waa qodob saddexaad afartii uu inoo dhigay iyo wa xamluhu in la qaado musxafkii inaad taabato iyo inaad qaadaa midnaba kuuma bannaana cinda jumhuuri ahli اlcilmi oo shaaficiyaduna ka mid yihin wاlawxi اlmaktuubi liduraasa looxii waxa weeye maalan loo qoray waxbarashana waa sidaasi le oo isaguna musxafkaasuu la xukum noqonaya loox ha noqdo ama buug ha noqdo ama wuxuu doonaya ha noqdo waxaa wax lagu dhiganayo berigi hore loox baa lagu dhigan jiro waa macruuf innaga dhexdeenna waa la garan karaya waxba yaydaan soo gaadhin laakiin waa garan karaysaa marka loox la yahdo waa garanaysaa wallawxi lmaktuub lidiraasa looxii waxa weeye daraas ahaan loo qoraya ardayga wax loogu dhigayna isna in la qaada maaha laakiin midhka yar waa la isaga ogolaan doonaa isaga hawlihiisa oo ka yaree waxbarasho ahaan isagu baranaya mashaqada ku jirta daraaddeed ilmaha yare sabiga baa loogu ogolaan doonaa waana inoo tilmaami doonaa markuu afartaa qodob inoo tilmaamay ee uu yidhi haddii weysadu kaa jabto ma tukan kartid oo ma dawaafi kartid oo musxafka ma qaadi kartid mana taaban kartid markuu afartaa qodob inoo sheegay masul musxaf taabashadii iyo waa xamluhu qaaditaankii xitaa sidihiisa ha ku qaadin iyo galkiisa iyo hawlihiisa nabadgeli markuu intaa inoo tilmaamay ayaa wuxuu yidhi wayaxilu waxa xalaala xamluhu ay xamlulmusxafi musxafka qaadashadiisii iyo xambaaridiisii xalaal wey xamluhu xambaaridiisii waa xalaal fii amticatin isaga oo markaa ku sugan ama maca amticatin isagoo alaab la jirkeed ama fii amticatin isagoo alaab ku dhex jira aw daraahima ama daraahimba dee waxa weeyaan masalan ku qoran iyo wax la mid ah ay wax kaga yaallaan marka xaaladda noocaasi ah in la qaado way iska bannaanta way iska bannaanta taa lafteeda madhabku way kala qaadqaadayaan oo waxay leeyihiin waxaa dhici kartaa inaad dee u qasdinayso markaad alaabtan qaadayso musxafka uun xaaladdaa kuu bannayn maayaan hadday ujeeddadu musxafka uun tahay alaabtani waa iska daba joogay waa musxafka abadan maya haddaad alaabta qaadaysay musxafkuna iska tabac yahay markaana waa xalaal alaabtaad qaadaysaa musxafkuna wuu iskaga dhex jiraa sanduuqan ama shandada ii dhiibbaad leed oo maryahaagii wa isna wuu iskaga dhex jiraa markaasoo kale waa xalaal waa calaa sabiili tabac yahbutu tabacan maa laa yahbutu istiqlaala maa laa yahbutu istiqlaala waxaan gaarnaqood isu taagi karin baa daba socod dee ku sugnaanaya oo waxa weeyaan la la markaa aqbali karaya haddaanad midnaba u qasdiinna waad tiaahidniyo musxaf iyo alaabiba inay meesha taal iska qaad un baan isiga laa musxaf baanan uqastiin walaa alaab un baanan mulaq waa iska qaaday un markaana qolo kuu banaysa qolo kuu diidaba waad arkaysaa qolo kuu banaysa iyo qolo kuu diidaba waad arkaysaa marka adugu xaalaad marna ay saddex ka dhigaan marna afar ka dhigaan ayaa loo kala qaaday marka hadduu alaabta daba joog isaga yahay oo musxafka qura maqsuudku aanu ahayn waxba dhibaata kuma jirto wayaxilu waxaa xalaala xamluhu musxafka qaadidiisii fii amticatin isaga oo ku sugan aw daraahima ku sugan wayaxilu waxa xalaala waxa xalaala hadduu daraahim la socdana waa la mid laakiin waxay yidhaahdaan dee daraahimta lafteeda kitaabka laguma dhex guro oo fuqahadu ixtiraaman lilkitaab iyagoo ixtiraamaya waxaan ku guranayaa daraahimta iyo lacagta musxafka dhexdiisa markaa yeeli maayaan kitaabka kadaa ciyaarta bay ka odhanaya haddii qur-aanka wax kale la socdaan tafsiir iyo wax la mid ahina masaladan bay gelaysaa xamliga oo hadduu badan yahay waxa kale ee aan qur-aanka ahayn waa iska caadi waa la qaadi karaa wayaxilu xamluhu waxaa xalaala xamlulmusxafi lisabiyi lmumayizi ilmihii yaraa ee mumayiska ahaa buu xalaalu yahay oo midaan mumayiz ahayna loo dhiibi maayo qur-aanka waa baabinaya la akribaya wamashuba weliba xalaala qaadisoo qura maahae taabashadiisuna waa xalaal lidiraasati waxbarasho daraaddeed uu taabto marka qaadistana dhiba kuma jiro markay tahay waxa weeye diraasana waa loo ogol yahay waayo dee mashaqaa ku sugan walmashaqana tajlibu taysiir ilmi yaraaba tanfiir baa ku dhici karaa inay kafirdhinba uu noqdo u arkaba dee diintaba in laga eryayo carartaasunbayna hayaane xaggey nagu wada an yidhaahdo halkaa haynoo joogto wallahu subxaanahu wa tacala aclam